bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada wararka ee radio muqdisho qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya magaalada dhuusamareeb waxaa ka socda qabanqaabo ku aadan inuu ka furmo shirka madaxda dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka sidoo kale waxaad kaloo maqli doontaan waaxda nadaafadda dowladda hoose ee xamar oo sheegtay in ay diyaariyeen qorsho bulaacadaha biyaha looga saaraya magaalada muqdisho waxaad sidoo kale aad maqli doontaan saamaynta uu ku yeeshay dadka danta yar roobabkii ka da-ay gobolka shabeellaha dhexe ukurgelida dadkaasi iyo weliba beeraleyda saamaynta uu ku yeeshay ayaad barnaamijka ku maqli doontaan qodobadaas iyo wixii nagu soo kordha ayaad barnaamijka faaqidaada wararka aad ku maqli doontaan mar kale kusoo dhowaada barnaamijka marka ugu horeysa ee waxaan ku bilaabaya magaalada dhuusamareeb waxaa ka socda qabanqaabo ku aadan u diyaargarowga inuu halkaasi uu ka furmo shirka u dhexeeya madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka halkaas waxaa ku sugan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre iyo mas-uuliyiin kale iyo dhammaan madaxda dowlad goboleedyada dalka barnaamijka ee waxaa igala qaybgalaya cabdiqani sheekh maxamuud xogayaha iskaashatooyinka beeraleyda ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa barnaamijka igala qaybgalaya hase ahaatee waxaan marka ugu horeysa aan ku hormarayaa waaxda nadaafadda dowladda hoose ee xamar oo sheegtay in ay diyaariyeen qorsho bulaacadaha looga saarayo magaalada muqdisho agaasimaha waaxda howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay in howlahan dhowaan ay fulin doonaan kamid tahay dadaallo iftiiminaya waxa la qabtay iyo waxa dhiman si loo gaara waxa dhiman wixii la qabtana ee bulshada uga qancaan sidaan hore barnaamijyada aan u wada daadiheynaba sidii unbaa roobkii u taagan yahay waa maalintii caawa lixaad ay u tahay annaguna sidii aan u taaganaho tuutihii aan habeenkii gashnaay aan gashanahay oo ilaa roobku dhinac uga baxo inaanan tuutaha iska siibanay aheyd oo aan ku shaqayno sidii marka horeba aan ku imid anoo shaqada ka imid aan imid oo hadda istaaggii ugu dambeeyey lambar afaran ka imaaday markaan nadiifinay oo aan alele jidkii furo isdhahnana maqribkiiba roobka u imaaday waa qayb nimcada ka mid ah culeysku si guuda u dhacay oo magaalada dhan roobkii wuu saameeyey wadooyinkii qaybo aan biyo fadhiisan jirnaan fadhiistay dhulkii biyaha wuu soo celiyey marka horena siweejiyo diyaarsan dhammaan lama lahayn dhibaatooyinkii waa loo sii kala daran yahay oo dadka masaakiinto barakacayaasha waa usii daran yihiin hoy fiican ma haysanin oo dhibaatada ayagay usii badnaanaysaa markii roobka sii bataba
kaasi wuxuu ahaa agaasibaha waaxda howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir markan waxaan dib ugu laabanaynaa magaalada dhuusamareeb waxaa ka socda qabanqaabo ku aadan in uu furmo shirka u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka maxamed deeq ayaan ku laabanaya maxamed deeq mana maqashaa waa yahay faahfaahin naga sii qabanqaabada ka socota ee magaalada dhuusamareeb
waa mahadsan tahay magaalada dhuusamareeb waxaa la filayaa in uu ka furmo wejiga labaad ee shirka madasha wadakashiga sida aad soo tahay magaalada dhuusamareeb waxaa ku sugan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ra-iisul wasaaraha madax aada u fara badan oo kale maamul goboleedyada madaxdooda runtiina waxaa socotaa qabanqaabo ku aadan si uu u furmo wejiga labaad ee shirka maadaama kii hore uu soo gabagaboobay marka runtii aad ayaa looga dareemayaa magaalada dhuusamareeb hawshaasi ka soconaysa
waayahay maanta ma la filayaa in uu shirka si rasmi a ugu furmo magaalada dhuusamareeb
runtii weli jadwalka maanta in uu furmo nalama soo gaarsiin laakiin qabanqaabo guud ayaa soconaysa oo sidii shirkaasi uu furmi lahaa oo magaalada aada looga dareemayo maadaama wufuud aada u fara badan oo shirkaasi ka qaybgelaysa dhuusmareed ay ku sugan tahay marka si guud ayaa qabanqaabadiisa u socotaa laakiin saacadda amaba waktiga rasmiga ah oo furmayo weli warbaahin kale lama wadaagi waaya jawga magaalada ka waran ay hadalhaynta ugu weyn
runtii jawiga magaalada guud ee dhuusamareeb aada ayuu u degan yahay waxaana sid mudan in aada wafuudda iyo martida ka qaybgelaysa shirkaasi looga dareemayo ayna ku sugan yihiin dhinaca kale waxaa socda oo maalintii labaad galay imtixaanka dugsiga sare fasalka koonfoorka amaba fasalka labiyo tobnaad oo ardada ay gelayaan imtixaanka shahaadiga ah oo guud ahaan galmudug ay gelayaan ku dhowaad amaba in ka badan laba kun iyo shan boqol oo arday qaybna ay ka tahay magaalada dhuusamareeb oo hal goob ah ay ku gelayaan shalayna la daafuray marka tawga guud ee magaalada dhuusamareeb waa mid aada degan saaka
waaya aada iyo aad baad mahadsan tahay wixii wararkaasi kusoo kordhana wararkeena iyo barnaamijyadeena xiga ayaad ku maqli doontaan insha allah
Somali waa mid waa uliyo mayra watana weeyo meel bay ka wada timi Somali waa mid waa uliyo mayra watana weeyo meel bay ka wada timi bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maaranta
qaybihii dhexe ee barnaamijka faaqidaada wararka ayaan ku guda jirnaa haddii aanu egno saameynta uu ku yeeshay dadka danta yar ee roobabkii ka da-ay ee gobolka shabeellaha dhexe iyo weliba beeraleydaba waxaa arrimaha soo idil inooga warami doona cabdiqani sheekh maxamuud xogayaha iskaashatooyinka beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe cabdiqani soo dhow waayahay bal waxaad faahfaahin naga siisaa saameynta roobabkii ka da-ay gobolka shabeellaha dhexe uu ku yeeshay beeraleyda iyo dadka danta yarba
runtii roobabkii maalmihii ugu dambeysay ka da-ayay ee deegaanada gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalada jowhar iyo nawaaxigeeda saameyn aada u ballaqan ku yeeshay dadka deegaanka gaar ahaan magaalooyinka jowhar iyo macadayn oo aan dhihi karo runtii aada iyo aad ayaa xaafado ka mid ah elaga laga soo barakacay roobabkii habeenadii ilaa maalmihii ugu dambeeyey ka da-ayay magaalada
waayahay saameynta beeraleyda ee roobkaas uu ku yeeshay hal ilow maxaad nooga tilmaami kartaa
beeraleyda khasaaraha ugu faraba faraha badan ayaa soo gaaray ilaa iyo toban tuulo oo ay ka mid tahay saddexda degmo jowhar balcad iyo mahadaay ayaa waxaa saameyn xoogan ku yeeshay fatahaad uu sameeyey webiga shabeel hadday haddii aan soo qaadano degmada mahadaay tuulooyinka duduble soddon ciise iyo buurfooge ayaa ka mid ah sidoo kale degmada jowhar buulo waraay geeda barkaan iyo tuugaarey ayaa ka mid ah waxaa ka mid a muryaaley yaaqle iyo mukdheere oo biyo aada u fara badan ay kasoo baxeen oo qiyaastii dhul garanaya saddex boqol ilaa iyo saddex boqol iyo toddobaatan kun oo hektar ay cagta mariyeen waayahay meelahaas faraha badan wax ka qabato beerahaas faraha badan oo biyaha oo saameeyey dalagyo miyaa ku beernaa mise waa waxba kuma beerneen axmedow dalagyo kala gedisan oo xilligii ugu dambeysay taagan weliba saacadihii ugu dambeysay sida galleyda iyo sisinta oo xilligii la gari lahaa ayay biyahaas yimaadeen biyo ahaanna cagta ayay mariyeen sidoo kale waxaa qayb ka ah qudaarta iyo geedmiroodyaha qudaarta iyo geedmiroodka kala gedisan hadday noqonay bedelka ansalaatada yaanyada oo inta badan loo iigeeyo magaalada caasimadda ee muqdisho sidoo kale waxaa jira geedmirood sida cambaha oo kale iyo liinta oo kale oo iyaguna ay beerihii laga geli la-yahay biyihii uu sameeyey fatahaadda webiga shabeelle waayahay hantidaas ee intaa la eg ee beeraleyda ee uga baaba-day ee roobabkii ka da-ay ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa tahay xogyihii iskaashitooyinka beeraleyda ma jirtaa qorsho oo aad dadkaasi aad ku garab istaagaysaan
iskaasitooyinka dadaalkii faraha badna ay sameeyeen waxay ku guulaysteen buqdii ugu dambeysay ee maandheer ee ka socotay ee jamiicaanba xoogooda iyo xandhadooda isugu geeyaan oo ay xiraan ee sidoo kale ee maamulka gobolka shabeellaha dhexe isagoo dadaal badan dadaal fara badan ku sameeyey sidii uu ku xakameyn lahaa fatahaadahan joogtada ah iyadoo la sameeyey dastuur wabiga shabeelle meelaha uu aadka uga jilicsan yahay hadday noqon lahayd maamulka dowlad goboleedka hirshabeelle iyo wasaaradda beeraha oo iyaguna iskaasanaya sidoo kale dadaalkaasi lamid ayay sameeyeen balse waxaad moodaa deegaanada hirshabeelle iyo gobolka shabeellaha dhexe ee maamuladooda aysaba ku filnayn waxay u baahan tahay inay faragelin caalama in lagu soo sameeyo ee biyaha shabeelle mataqaanaa waa biyo aad weliga keliya sanadkii ee hal xilli keliya ee bogta maqan inta kalena ay joogto yihiin biyihiisa marka waxaad moodaa biyahan saameyntooda in sanadkan khasaare fara badan u geystay deegaanada aan soo sheegay iyo weliba dalagyadii kala gedinaa ee ku beeraa ee dadkaasi ay nolol maalmeedka ka dhiga lahaayeen ee xilliga soo socda waaya ee xogay qadka telefoonka ku jir ee waxaa markaan u yeerayaa ee abuukar maxamed bacdle oo qadka telefoonka si toos ugu jira abuukar ee bal waxaad sharxaad naga siisaa ee dadka danta yar ee ku nool ee gobolka shabeellaha dhexe ee saameynta uu ku reebay ee roobabkii ka da-ay magaalada
aada ayaad u mahadsan tahay axmed sidaad ka dhawaajisada caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle iyo deegaanada hoos yimaada maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka da-aya roobab isdaba joog ah waxayna saameyn ku yeesheen dadka danyarta ah ee ku nool gudaha magaalada jogaar afarta xaafadood ee ka kooban tahay magaalada joor oo kale ah bulashay qorseed kulmis iyo hanti wadaag dhammaantood saameyn ayuu ku yeeshay haatee waxaa ugu daran xaafadahaasi xaafada horseed iyo hanti wadaag gaar ahaan haddii aan ku numar xaafada horseed waxa ay saameyn aada u xun ku yeesheen roobabkaasi waxaa jira quusas fara badan oo danyar ah oo ku nool guryaha carshaanta ka samaysan iyo saqafyada ama jiingadaha waxa ay gudaha u galeen guryahoodii waxa ay gebi ahaanba halkaasi ku qaadeen adeebyadii kala duwana ay isticmaalayeen waxaa la arkayaa iyagoo halkaasi guryahood biyo dhex eegaagaan oo ay gacmahooda kaga dhuminayaan biyaha waxaana ka muuqday diif aada u weyn oo dadku waxay muujinayeen cabasho weyn oo ku saabsan waxaana saameyntaasi sii kordhiyey kanaal dhexmara xaafadaasi oo biyaha banaanka u saari jiray oo dhulbeereed halkaasi biyaha halkaasi u gudbi jiray in uu xirmay oo gebi ahaanba ishii biyuhu ay ka burqanayeen ay xirintay hase ahatee dadkaasi dadaal dheer ay sameynayeen maamulka gobolka kandegmada joor waxaa loo guulaystay in halkaasi lafo oo biyaha banaanka loo saaro marka dadkaasi iyo quusaskaasi way ka barakaceen guryahoodii waxay u barakaceen ku barakaceen gudaha magaalada iyo deegaano kale oo ehladooda ay halkaasi ininka kula nool yihiin sidoo kale xaafadda hantiwadaag biyaha kasoo rugmada xaafadda kulmis iyo isla hantiwadaag waxay ku shubi jireen meel loogu talagala biyaha hase aatee goobtaasi ayaa buux dhaaftay kadibna biyihii dib ay usoo noqdeen waxaa loo sababeyn sababeynayaa inta badan biyo xaafada gelaya in wadooyinkii biyaha ay mari jireen dadku ay carituur dhigeen si ay biyaha iskaga noosaan hase ahaatee biyihii ay dib ugu soo noqdeen maadaama meel ay maraan aysan haysan oo ay xaafadey dhex fadhiisteen goobo ay mari jireenna ay xirmeen waxaa dhacday goobo aysan biyihii saameyn ku yeelan jirin iminka in ay saameyn ku yeesheen dadkuna ay gacmahooda qaad ay ka tahay in ay biyahaasi kusoo noqdaan maadaama ay wadooyinka ay mari jireen xireen maamulka degmada jowar ayaa dhowaan ugu baaqa shacabka in ay furaan wadooyinkii biyaha mari jireen waxayna maamulku sheegeen in ay iminka wadaan tubooyin wada laamiga hoos mara oo biyaha ayagana banaanka u saari jiray in ay ku mashquulsayeen shacabkuna ay qayb ka qaataan sidoo kale dhismooyin ayay sheegeen maamulku in ay kusoo fideen wadada oo ay sidoo kale go-doomiyeen biyihii goobihii ay mari jireen marka dadka ay saameynta aada u yeesheen waxa ay baaq u direen dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedka hirshabeelle in ay gacan mul ka siiyaan sidii biyahaasi looga badbaadin lahaa iyo sidoo kale maadaama ay yihiin dad danyar ah oo beerahoodii sidoo kale fatahaadu cagta marsiisay goob shaqa ay ka shaqaysaan oo kale aysan haysan in loo gargaaro marka haddii aynu u gudubno dhinaca kale fatahaadyobiga shabeelle waxaan ku hormarayaa deegaanada hoos yimaada degmada jowhar dhowr tuula hoos yimaada degmada jowhar ay kamid yihiin bacadley tuugaarey timire geedho berkaan iyo sabuun mareefey buulowara iyo tuulooyin fara badan joorsyimaada waxaa ku dhuftay roob ee aan yidhaahda weliba shabeelle fatahaad uu sameeyey beerahoodii waxaa biyuhu ay cagta marsiiyeen daleeri kasoo go'i lahaa waxaana go-doon ah shacabkaasi oo ay kala xirmeen magaalada jowar iyo ayaga oo ay gaadi halkaasi geli karin sidoo kale degmada mahaddaay fatahaadda weliba shabeelle uu sameeyey oo kasoo burqatay tuulooyinka buurfuula iyo xudur ciise iyo tuulooyinka laysku yidhaahdo sabca jasiira waxaa gebi ahaanba oo saameyn ku yeeshay fatahaadda webiga waxaa xiran wadada isku xirta jowhar iyo degmada mahaddaay oo fatahaadda webiga shabeelle ay kala xirtay sidoo kale degmada mahaddaay halka lagu magacaabo deegaano fara badan oo degmada mahaddaay hoos yimaada oo fatahaad uu ka sameeyey waxa ay xirtay dhanka bari wadooyinka soo geli lahaa degmada mahadda iyo degmada jowhar waxaana dadka dhanka bari ee tuulooyin fara badan ay halkaasi dhacaan iyo degmooyin si degmada cadale aadan yabaal iyo weliba wadooyin jiray degmada jallaqsi dhanka bari way xirmeen gebi ahaanba dadkuna waxa ay inta badan ay isticmaalaan wadooyin hore aysan isticmaal jirin hase ahaatee iminka wadooyinkaasina waa iminka kuwa xirmaya sidoo kale haddii aynu usoo gudubno deegaanada simaada degmada balcad waxaa fatahaad aad u weyn ay ka socotaa muka dheer halka lagu magacaabo gebi ahaanba tuuladaasi biyuhu way qarqiyeen dadka deganaa way ka baraka'een deegaano fara badan halkaas ku yaala fatahaadda saameyn ay ku yeelatay beerooda saameyn ay ku yeelatay xataa fatahaadda waxay soo gaartay wadada isku xirta degmada balcad iyo caasimada dowlad goboleed hirshabeelle oo wadadaasi ay biyihii soo gaareen iyadoo marka horeba ahayd wadda xaalkeedu allow sahl yahay oo roobabkii ay biyo dhigeen oo buhla waaweyn ay ka samaysneen waxaa soo gaara fatahaadaasi dadku waxay sheegayeen in laga bilaabo shala gelinkii dambe wadadaasi ay gebi ahaanba xirantay oo aan la isticmaali karin marka waxaa saameyn ku yeeshay bulshada ku nool degmada balcad degmada jowhar iyo degmada mahadaay fatahaada webiga shabeelle iyo roobabkii da-ay maalmihii lasoo dhaafay way abukar aad baad mahadsan tahay waxaad ii sheegtaa dadkaas oo roobabka ay saameynta ay ku reebtay ilaa iyo hadda ee wax gurmad ah oo ay heleen ma jirta miya
aad ayaad umahadsan tahay maadaama hawshu ay roobabkaasi dadku ay ku barakaceen goordhow wax imia gurmad ah oo la gaarsi dadkaasi ma jiraan maalinta daraadaheed oon dadkaasi booqday waxay sheegeen ilaa hadda wax soo gurmada aysan jirin hase haatee ay rajaynayaan waxayna baaq u direen cid kasta oo dadkaasi gurmad deg deg ah la soo gaari karta oo bini-aadanimo iyo dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedka hirshabeelle waayahay waxaa markaa ku laabanayaa xogayaha iskaashatooyinka beeraleyda ee gobolka shabeellaha dhexe cabdiqani sheekh maxamuud ma jirtaa in maadaama xogayaha aad tahay in wasaaradda beeraha hirshabeelle inaad la xiriirto oo arrinta iyo waxa dhacay aada u gudbiso haddii aad u gudbisayna xog maxaad ka hesheen halo xogey waayahay abukar maxamed bacadlo mana maqashaa halo abukar haa si wanaagsan ayaan ku maqlaa waayahay dadkaas wasaaradda beeraha ee hirshabeelle ma ka warhaysaa in guryahooda biyo ay kusoo usoo galeen oo ay ka barakaceen oo daafaha magaalada ahedda ku sugan yihiin
aad ayaad umahadsan tahay fatahaadani ma aha mid cusub dhowr jeer oo hore ayay dadkani fatahaaddu ay ku dhifatay wasaaradda beeraha dowlad goboleedka hirshabeellena waxay sheegtay in dadkaasi ay gacan muglad siinayso ay ka kaalmeynayso dhan kasta hase haatee wasaaraddu waxay sheegtay in ay u baahan yahay webiga shabeelle in dib u dayaxtir lagu sameeyo goobaha webiga shabeelle fatahaadda uu ka samaynayo webigu iminka wuu buux dhaafay wuxuu samaynaya waxa la yidhaahdo korshoob waxaana howlgab ah goobihii lagu xakameyn jira sida biyoxireenka weyn sabuun iyo biyoxireen kale ee loo yaqaano shiinaha waxaa jiri jiray xilligii dowladdii dhexe biyoxireenka sabuun kanaal weyn oo halkaasi laga sameeyey oo loo loogu magacdaray kanaalka fawga oo gaaraya dhibibkiisu lixdan kilomitr oo ilaa iyo balcad ilaa jowar isku xira marka xilliga webiga uu buux dhaafo lagu weecin jiray marka wasaaradda beeraha waxaa isku hawshay iyo weliba dowladda federaalka mas-uuli ka socota wasaaradooda beeraha qubre ajnabiya waxay usoo booqdeen karnaa biyo-xireenadaasi waxayna sheegeen in ay dibadaca dibabeecti lagu samayn doono sidii biyihii biyahaasi loo xakameyn lahaa ilaahay haddasa wax weli howl ah lagama bilaabin marka wasaaradda beeraha markasta ay kul celisaa in howl laga qaban doono webigaas ahaatee qorshahaas weli ma biloobinin dadkana si beeralayda dalagyadeeda kala duwan loo badbaadsho waxayna sheegeen haddii aan kanalada biyo-xireenadaasi wax laga qaban in fatahaad webigu ay markasta ay dhacayso
aada iyo aad baad umaadsan tahay waryaheena ee gobolka shabeellaha dhexe inooga soo warraba abuukar maxamed bacadle ayuu ahaa guud ahaan intaas ayaanu kusoo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidaada wararka intaan barnaamij ka lamida ku kulmi doono waxaan idinka tegeynaa sidaas iyo nabadgelyo
watana weeyo meel bay ka wada timid